بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا الجعالة waxaa laga hadlayaa waxa la yiraahdo jicaala jiimka waa la hoos dhigi karaa jiimka waana la kordhigi karaa waana la godi karaa jucaala jicaala jicaala hoos dhigaa ugu fiican ayib waa kharashka iyo ujrada qofka baadida soo helay la siiyo waa baadi maxaa la dhahaa ba- wax- baadi baadi ya baadi fad baadi fad baa la yidhaahdaa waxaa weeye qof baa wuxuu dhahayaa wixii baadi i- qofkii neefkii iga dhumay ii keena waxaasaan siinaya dukumentiga iga dhumay qofkii ii keena waxaasaan siinaya waxaas aad siinaysid baa jicaalo la yidhaahda baadi fad wey waay maxaa la samaynayaa ma la qaadan karaa maxay tahay yadii baa laga warramayaa sharcigu waa cajaa'ib ismun aljacaalatu luqatan xagga luqada ismu waa magaco limaa u magacay yujcalu lil insaani qofka loo yeelayo lil insaani baa loo yeelayaa calaa shayin shay darti baa loogu yeelaya lil insaani calaa shayin calaa ficli shayin shay falidiis iyo samayn uu sameeyey baa shay loo ballan qaadaya isaguna shaqadii waa inuu qabto dayib taasi wataa wa sharcan xagga sharcigana iltizaamu ciwadin ciwad is yaa islaazimintiis weeye ciwad kharash ciwad inuu qofku islaazimiyo ciwadkaasoo macluumin la yaqaan calaa camalin camal dushiis yaa camalkaasoo mucayanin la magacaabay camal la magacaabay qofkii waxaas iyo waxaa ii qabto furihii iga dhumay qofkii ii keena ratigii iga baxsaday qofkii ii soo ceshay addoonkii iga fakaday qofkii ii soo qabta camal mucayana buu wuxuu ku ballan qaadayaa kharash ama ciwad macluuma intaasaan siinayaa intii buu sheegaya waa magacaabaya waaya marka calaa camalin mucayanin xataa majhuulna waa yimaadaaya qofkii waagi hore waxaa la dhihi jiray qofkii addoonkaygii iga dhumay iga fakaday ii soo qabta addoommadu inta badan sayidiyaalka waa ka carara kaasay sayidiyaalku waxay dhahayaan yaa noo soo cesh dad bay raadinayaan raadin yaqaan maanta laakiin addoommo maxaan kaga miisaalinaynaa man radda daallati dhe addoommana lama hayne baadidayda qofkii ii keena falahu kadaa wa kadaa waxa iyo waxaasu leeyahy waay idaacaddaa laga baahin karaa waxa weeye hadda dad baa xataa dadka la waayey naadiya dadka dhumay oo la waayey dad baa naadinaya oo isku helaya in badan oo ka mid ah ma fahamta qof baa u imaanaya hadduu doono wuxuu dhahayaa haddaa ii soo heshid oo ii baafisid oo ii heshid een, il- qofkii iga dhumay waxaasaa leedahay waaya idaacadihii iyo jaraa'idkii iyo waxaasaa lasoo dhigaya ilaa aayadda qur-aan waxay markii laga hadlayay ne- ilmo ilmo nebi yacquub nebi yuusuf nebi yuusuf walaalihi qaaluu waxay dhaheen nafqidu s- kuwii kale oo loo tegey oo meesha lafteeda nebi yuusuf baa jooga kuwan badan baa xagga ka yimid nebi yuusuf ayaa meesha joogo madax ka ah qoladan marka aruurtii markii loo raray baa saacii baa la dhex gashay oo waxay dhaheen nafqidu suwaacal malik waliman jaaa bih qofkii la yimaada waxa u ahaaday ximlu baciirin hal neef hal rati raashinki hal neef oo geela raashin lagu raro buu leeyahay qofkii saac iyagii noo keena wa ana bihi zaciim anaa uga damiina marka bal arga arrintaas saas u soo jid masaladaa halkaasaa la dhigay ruqyada iyo tufta lagu akrinaya dadka haddii wax lagu qaato waxa lagu qaadanayo jucligaas ninkii waa isagii qoladii sayidkoodii la qaniinay way ku akriyeen intay iyagu saxaabadii ka seexdeen faatixaday ku akrinayeen markii dambe biskooday isagoo dabar laga furay amad iyaguna xoolihii bay siiyeen nebigana waa loo sheegay markii dambe alayh salatu salam nebigu waa ogolaaday waayo ayib waa jucaaladii haddaa qofka waxaas iigu akridid yaa waxaa yaqaanoo iigu akrinayo oo aan waxaa siiyaa oo kale weeye waxaa soo haray dee masaa'il badan baa meesha ka imaanaysa oo baabku waa baab muhiima arkaanuljicaala jicaalada arkaanteeda arkaanuljicaalati arbacatu waa afar camalun camal waa shaqada la qabanayo waa juclun jucli waa kharashka la bixinayo wa siiqatun siiqo iyo wa caaqidun midka caaqidkaayo dee caqdiga ridaya labada caqdiga kala ridanaya wey arrinka ku heshiinaya wey waaya waan intaas gaarigayga aan waayey qofkii ii keena oo gaariga noocaasoo noocaas marar ba hadda gaari meelaha inta mid iska kacayso hadhow wax arkaysa iyadoo lasoo dhigay meelahan bulshada gaari noocaasoo noocaasoo tasaasoo taarikadaasoo waxaas meesha lagu arka hala qabto qofkii keena haddii la dhaho waxaasoo leey yaa oo kala fiiri qof baa dhibaatoodo gaarigii raashoo soo heloo keenay dhaqaalihii la ballan qaaday buu qaadanaya waayo masalo kaloo ka hadlaya dadka jaahaya wejigale wejigooda hadday hawl ku qabtaan weliba adaa qoladan maamulka ama waxaan weji ku leh dadka noocaas oo lagaa jecel yahay oo lagaa yaqaan qofkii waxaasaa iga xiran ama waxaasaa iga xaniban ii furdaamiyo waxaasaan siinaya hadduu yidhaahdo qof wejigiisa lacag ma ku qaadan karaa ya kan kalena kuma heli karo inuu wixiisii soo qabto kitaabkaana ka hadlaya halkaanuu kaga hadlaya ayib wuxuu kaloo ka hadlayaa de horta qofka wejigiisa inuu dadka ku caawiyo ousan waxba kaga qaadan oo wuxuu ugu qaban karo ugu qabto oo sidaasaa weye sidaa la rabo oo muhiimka ah laakiin waxyaala waxaa jira mushkilaad badan ay kala kulmayaan dadka wejigale laftooda oo qoraaley qorayaan dukumentiyay qorayaan cid bay la hadlayaan waxbay qabanayaan wixii la mid laakiin hadda baabkana waa laga dhigi karaa qofkii ciddaas iga xaniban ama waxa iga xaniban ii qabato waxaasaan siinaya oo jucaaladii ah waaye haddii qofku jiraan la dhaho qur-aan wax lagu akriyo lagu tufo qofkii qofkaa jiran wax iigu akriya tufta iyo ruqyada haddii lagu shaafiyo waxaasaan siinayaa tan iska caadiga maaha iskaga akriya culimaa lahi haddii lagu shaafiyo oo ku biskoodo waxaas waxaasaan siinaya waana lagu akriyey kumana biskoon ninka wax waa akriyey laakiin kuma biskoon kii lagu akriyey ama kii wejiga lahaa hawsha hadduu damcayo inuu qabto lagama yeelin qofkii xirnaa looma sii dayn ama takhtarka waxaa la yidhi haddii daawadaada lagu biskoodo qofka haddaa ku guulaysata xanuunkiisa waxaasaa leeda lagumana biskoon ujradii ma mudanayaa shaqow qabtee isna mudan mayo laakiin takhaatiirtu wuxuu badan yihiin caadi loogu galo lambar laga gooso cidnaba isa shardigaas kuba xirin waxa haya waxaasaa qofkaan haya waxaase waxaas ha qaato masaaishaas oo dhan waa masaa'il laga hadlayo wey ayib shuruudu camaliljicaalah jicaalada camalkeeda shuruudeeda shuruudu camaliljicaalatii alaaatun waa saddex an yakuuna waa inuu yahay fiihi camalka dhexdiisa kulfatun dhib shaqada qofka loo diray shaqa dhible waa inay ta waay wa hawl lagala kulmayo taasi waa masalo waa laa yatacayana camalkaas wuxuu yidhi wa an laa yatacayana oo maxay ka dhigan taha qofkii hadda yidhaahda qofkii maalkayga ii soo cesha waxaasuu leeyahay faraddahu man tacayana caleyh qofkii soo ceshay waaba qofkii khasab ku ahayd inuu celiyo kii dhacay baa soo ceshay ilaa qofkii wax dhacay inuu wixii iska celiyaa khasab ku ah marka camalkan waa allah yatacayana qofkan waa inuusan ku caynoobin khasab ku ahayn ee haddii waxa lagu qofka loo diray ayba khasab ku tahay maxaa lagu siinaya waa inuu celiyo nin daalimaa gaari dhacay kii gaariga laga dhacay wuxuu yidhi qofkii gaarigayga ii soo ceshay kun baan siinaya kii dhacay baa soo ceshay wuxuus yidhi kunkaada doolar iska qaado gaarigii soo celi kaba la siin mayo khasab bay ku ahayd inuu cesho waajib diiniya ku ahay waa ku caynood celintu shardiga saddexaad ma taqaanaa wa allaa yuaqata waa inaan la waktiyeyn waa inaan la muddayn taas baa meesha ku jira oo qofkan shaqa mudlaqa loo diro qofkii keena maalin bay ku qaadan shan beri asbuuc bil intuu doono ha doono muddaha ku xirin waaya haddaan looga jeedin haddiiba shaqada ha qabto qof baa mid dharka tolo harqaanlaab u imaanayaa laba maalmood haddaa iigu toshid waxaasaa leedahay buu yidhi labada yoom ugama jeedo taxdiid macnaa inaad dadaashid buu uga jeedaa taa waa la ogolaya dhimale wuxuu kaloo leeyahay nin baa waxaa laga sheegay hadal baan dhahayaaye ma ammaan baa mise waa cay caryaa kala sheega nin khayaad oo dhartoraaba u yimi oo bishri la dhihi jiray ninka dharka tolo bishri baa la dhahaa alaab dharba u dhiibtay ii tol buu yidhi qamiis iga tol kii sidii la rabay uma tolin si khaldan buu u tola koor buu u tolay koor koorku waa wax dhinacsaa uga jeexan sida jaakadoo kale ama gadaal qaarkood ka jeexan yihiin waryaa qamiis ii tol baan ku iri waa maxay waxaa ii toshay inu adaa i dadejiyey buu yidhi waaya mada inanka cajalta waa iga degdegtayo walam tajcalnii afhami kaamaba fahmis qaabka a rabtin wax lagugu tolo adaa iga degdego aan ii sharxin ana dee waxaan saana u tolo marka waa waa waa khaldama ninka dharka tolaya il baa cawaran il labadan dhood mid ka mid a cawaran ninka dharka loo tolayo dharka keensadana waa gabyaa hadal baan ku dhahayaabuu yidhi gabay ah laa yucrafu am madxun am hijaab aanun la garan doonin inaan ku caayey iyo inaan ku ammaanay baan ku hadlayaa gabayayaashu waa khatar laba beyd buu ku dhawaaq khada lii bishrun qubaa buu yidhi ninkii bishir ahaa korbo ii tola waaye layta caynayhi sawaa alla haddii labadiisa indhood isku mid ahaan lahaayeen yaa marka labada indhood hadday isku mid ahaan lahaayeen ma ammaanba uga jeedaayo alla haddii isha fiican tan kaleo hadda cadna oo tan tan fiican oo kale ay u noqon lahayd waa noqon kadhaa habaar iyo balaa inuga jeedo layta caynayhi sawa labada indhoodba yaa ka tur hadday tanna sidoo kale taa xun oo kale noqon lahaydna waa la moodi karaa labadii hadal labada hadalku labadii waa noqon karaa dhan oo u socdo lama garanayo qul liman yasmacu haadaa bay warkaa ninka maqlaya innagaanaa ku jirna waxaad u dhahdaa ama diixun am hijaab ma ammaan baa mise waacay hara ka jawaabin ummadda dambe ciddii maqashaaye weydii inay ammaan tahay iyo in cayta waay sida baa lagu kala tegay ilaa maantay taaganta shardu jucli ljicaalati jicaalada waa baadifaddii yaa jucligeeda shardigeeda shardu jucliljicaalati shardu famanil mabiici mabiicdii beec kitaabulbeeca bilowgiisaan kusoo marray waa ku jirnaaye shuruudeedii oo kale bay leedahay tamanulmabiic shay la kala gadanayo lacagtaa kala baxaysid ama alaabtaa ku bedelanaysid shuruud buu lahaa shan ah waana soo marnay taasay la mid waaya waa un sidaasoo kale shardu siiqati aljicaala jicaalada siiqadeeda shardigeeda taa baa laga hadlaya shardu siiqati ljacaalati lafdun waa lafdi iyo dhawaq oo min darafi lmultazimi ka ahday midka wax islaaziminaya xaggiis waa midka wax islaaziminaya waa mid kale waxaasaan bixinayaa haddii waxa iga maqnaa la ii keeno halkaa ninka cod ha laga helo lafdigaasu yadullu tusaya calaa idnihi fasixidiisa iyo idankiisa ou idnay fil camali camalkan inuu idnay bijuclin maca juclin hoolana inuu bixinayo shaqadan in la qabtana ogolaaday waa inuu ku dhawaaqo oo war cad laga hayo waxaasna uu bixinayo waay man radda daallati waa inuu dhaho wixii qofkii baadideeda iisoo celiya waxaa iyo waxaasuu leey shuruudu caaqidiljicaala jicaalada kan caqdinaya caqdigeeda ridaya shuruudeeda shuruudu caaqidiljacaala arbacatu weye idlaaqu tasarufi lmultazimi midka wax islaaziminaya tasarufkiisa tasarufkaa siidaysnaantiisa idlaaq qof tasarufi kara waa inuu yahay kow wakhtiyaaruhu doorashadiis waa inaan la khasbin ilaa wa ilaa baadifad ballanqaad la dhihin waa inuu aan la khasbin oo doorto labo wa cilmul caamili kan camalka qabanayana waa inuu ku cilmi leeyahay kan shaqada loo dirayo inuu arrintan la yiriyo xoola la ballan qaaday waa inuu og yahay waay cilmul caamil caamilku waa inuu ku cilmi leeyahay bililtizaami wey islaaziminta haddaad nin baadi ka baxsatay u keentid ninkuna wuxuu ballan qaaday xoola inuu bixinayo adiguse ma ogid inuu xoola bixinayo baadidii baa iskaa keenta meel fog baa ka soo heshay waxba kuma leeyi laanna warba kama haysan xoola la ballan qaaday in kale wa ahliyatul caamili caamilkuna waa inuu ehel u yahay kan caamilkaa shaqaynaya almucay caamilkii almucayani la cayinayo hebel la yidhi lil camali shaqada waa inuu ehelu yahay qof shaqada qaban kara waa inuu yahay qofkii gaariga halkaas iga xumaaday ama ku dansan iisoo kaxeeya ama dee waa inuu camalkii garanayo darawal yahoo kaxayn karo oo yaqaano qofkii ii sanceeya gaariga iga kharaabay waxaasuu leeyahy waa inuu shaqada yaqaan ahliyatul caamili caamilka ehelnimadiisa caamilka almucayan hebel la yidhi haddii intaan la yidhahdo qofkii waxaa keena waxaasaan siinaya dee hebel gaara maaha kii keena unbaa leh hebelow maaha laakiin hadduu hebelow haddaa waxaa ii keenta isaa tahay waa inuu qofkaasi ehel u yahay lil camali camalka iyo shaqada oo awoodo oo qaban karo waa inuu ehel u yahay waayo marka iyadana sidaas bay noqonaysaa xataa ilmaha yaroo sabiga iyo majnuunka dadka hadday xoogaa tamyiiza hayaan qaangaarnimo xataa shardi maaha waay waa meesha keliyoo sabi uu halkan soo galo iyo mid waalan hadday xoogaa tamyiiza leeyihiin meel kaleoo caqdigoodu socon karo ma jirto ilaa masaladan mooyaane ayib suuratlجicaalati jicaalada suuradeed suuratlجicaalati an yaquula zaydun waa inuu ku dhaho licamrin in radata aabiqi kaygii iga dhuuntay haddaa ii soo celiso falaka dinaaru dinaar baa leedahay fayarudduhu oo faya- fayarudduhu uu soo celinaya oo fayarudduhu soo celi aw yaquula waa inuu dhaho man radda aabiqii kaygii baxsaday qofkii ii soo ceshaa falahu dinaarun buu leeyahay fayarudduhu waxa uu soo celinaya man baa soo celinaya ta'ahala u eheloobay lilcamali shaqada inuu qabto ehel u ah awal nima keliya lala hadlay in radata adigu haddaa ii soo celisid wixii iga dhumay addoonka iga dhumay oo kale gaariga iga dhumay qof gaar la hadlay waa tii mucayanka ahay tanna waxa weeye man radda aabiqii qof allaale qofkii ii soo celiya kii iga dhumay oo iga baxsaday dinaar buu leeyahay dee qof u ehelaa baa soo ceshay oo u keenay hebel gaaraba maaha suuratu ljacaala wataas ladiifo qoraya wuxuu yidhi camar bin alcaasi markuu sii dhibanaya saxaabiga weynaa cabdullaahi bin camr bin casaabihi wey caruurtii wuxuu yidhi ixrixira waa la xirxira qofkii dee dimada laga xiro markii la xirxiray waa dhintay isagoo xirxiran maxay ka dhigantay addoonka baxsaday marka lasoo qabto inta lasoo xirxiro baa sayidkiisi lagu soo wareejiya qofkaani dhimanayo ilaahay xaggiisa u noqonaya marka waxaa la yidhi wuxuu xusuus waxaa moodaa inuu xusuustay dhibaato weyn oo uu sameeyey muslimiinta dhexdeeda meeshii sifiin la dhihi jiray inuu arrintaa inta xusuusay uu siri ilaahay ha ku furtay adigu isku dhiib kolleyba waa arrintaasaa laga tilmaamay alwadiicatu waxa wadiicada la yidhaha wadiica ammaanadii iyo wadiica waa baab mush waro wadiico weeye ammaano weeye iihay alaabtan intaa baqaar iyo intaa alaaba meel kasta alaab baa dhooban hadda lacag iyo adduun iyo wax kas waay ammaano ayib lacagahan haddaa meelaha u dhiibanayso intaan ii hayo waxaa is leedahay waa ammaanaha meesha dhigatay waay ammaanadu waxa weeye cid aan lahayn baa sheega u dhiibtay inay xafidaan hadhow ciddii lahayd waa in loo guto in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ciddii lahayd waa in loo guto waa aayadda sabab nusuulkeedii ninkii ma kacbada furaheeda haya markii maka la furtay cuhmaan bin dalxa alcabdari buu ahaa marka in laga qaadaa la damcayo dad baa xoog iyo xoogaa damcay in u adeegsadaan ka soo qaado markaasaa la yidhi maya aayaddaa soo degtay alwadiicatu wadiicadu luqatan xagga luqada maa weeye wadica la dejiyo ama wadica la dejiyey cinda gayri maalikihi kii lahaa gayrkiis agteeda kii lahaa midaan ahayn cinda gayri maalikihi shayga la dhiibaya kii lahaa cid aan ahayn cid gayrkeeda kii lahaa aan ahayn waxa loo dhiibo wey maxaa loogu dhiibay lixifdihi inuu xafido wariisi ahay wa sharcanna alcaqd lmuqtadi baa la yidhaha caqdiga keenaya lilistixfaadi yaa xifdin dalbid waxaan waxaan kuugu dhiibtay waa saxiixaysaa aa qoraysaa aa- iyo wixii lamida in laguu xafido inaa waxa ii hays inaa waxaa kuu dhibtay in waxaa la ig- aa ii qabatay waayo warqadihii dokumentiyaa liska dhi liska buuxiya hadda sidaasoo kale weeyaan ayib arkaanu lwadiica wadiicada arkaanteeda arkaanulwadiicata arbacatu weye wadiicatun wadiicadii ammaanadii lafteedii wey wa siiqatun siiqadii lagu dhawaaqayay wa muudicun kii wadiicada dhigayey wa wadiicun iyo kii wadiica ahay loo dhiibay muudic daalka lahoostigaya muudic iyo muudac baa kala jira moogta waaye muudic iyo wadiic wadiic iyo muudac waa isku mid daalka hadii la kor dhigo waa kan wax loo dhiibtay muudic midka daalka hoos dhigan yahana waa kan wax dhiibaya iyadana wadiica lahaa siiqadii shardulwadiicati wadiicada shardigeedu kownuha ahaansheeda weeye muxtaramata waxaa meesha dhiibanaysid wax la xurmaynayo muxtaramo xurmale waa inad waxaan xurmo lahayn haddaa dhaho khamrada ii hay buu yidhi xurmo ma leh qashin iyo khamrow yiri ii hay bakhaarkaada ha ii taal aalatu lahwi balaayadan lagu mashquulo oo loogu cayaaro aalatu lahwigaadoo oo xun aan fiicnayn waxa xun lagu qabto buu u dhibti ey aan nafac lahayn buu yidhi ii hay eyga nafacalo kan beeraha iyo kan waardiyahaya iyo iyada waa la ogolay rebelow ii hay waxaan nafac lahayn waxaas markaan xurmada lahayn oo aan fiicnayn laisma ammaaneeye laiskumana qabto cidna ha u qaban waaya shardu siiqati lwadiicati wadiicada waa alaabtii ammaanadahay siiqadeeda shardigeedu shardu siiqati lwadiicati allafdu waa dhawaq iyo lafdi min axadiljaanibeyni labada dhinac midkood waa in dhawaq laga helo wa cadamu raddi diidid la-aanteed weeye min alaakhari dhinac kalena alaabtan kitaabkan hoo ii qabo horta dhankan waa in lafdi laga helo qof dhinacan baa keen kuu qabtay ama isagoo ha dhaho ama hoo ii qabo labada dhinac mid lafdi ha laga helo dhinaca kalena waa inaysan diidin kuu qaban mayo waa inuusan dhihin hadduu ficil aamuso ficil uga qabto hoo ii qabo gacanta usoo tahay waa u qabta meel buu u dhiga khalaas waa waa saxanta waa inuusan diidin hadduu dhahso kuu qaban mayo isagoo kuu qaban leh hadduu bakhaarka inta iskaga tuura ama halkaa iska dhigto halkaa uga dhaqaaqo waxba umaada qaban ya ayib qabuul afkaa khasab ma aha ayib haddaan qofku akhras ahayn mid afla oo maaragtay aan hadli karin oo dhagalo oo dee ishaaradiisa isagu waa ka nudqi oo kan saas saas lahoo qofka wax u dhiibanayo faraha iyo oo saas wax ugu dhiibaya qofka waa la garanaya warkiisu dee qofka hadlaya warkiisa u dhigmaa dee qofka hadalkale ma hayo mugta waa siisaa loola tacaamulaya iyada marka waxaan ammaanada laisku dhiibto waa wax kathiirat lxuduud dhac dhicitaankeedu waa wax imaatakeedu tiro badan yahay waaye inta badanna ganacsatada wax loo dhiibtaa shaaficiyadu waxay leeyihiin lacagtii laguu dhiibtay haddaad lacago kale ku dhex dadhid oo isku nooc yihiin oo hadhow aafa dhacdo waa lagugu leeyay waa boqolkan dollaryaha bukhaanado boqollaa lagu jireen buu ku dhex dara khalaas haddii xataa wax dhib dhacdo oo awal aan marka kale lagu yeeshan isku dhex darka oo isku dhex daray waxaan isku nooca waa lagu leeyay hadduusan ku dhex darin meel gaaro ninkaan magaciisa ugu qoray alaabtiisii u dhigay kow lacagtiisii warqad ugu laalaabay inta magaci ugu qoray ama wuxuu ku daray lacagay ka duwan tahay doolar baa loo dhiibay tanna waa soomaali waa is agdhiga waa kala duwan tahay ma ogtahay aafar rabaaniya iska timid waxba magdhow laguma leh ilaa waxa weeyaan waa kala cadda iskuma eka waaya marka hoos suuligan gelayaa ii qaba kitaabka ama maradaan ii qabo ama go-a ii qabo waa ammaano qofka loo dhiibto waay ammaanadan lagu dhiibto haddii kharash ku baxayo qofkii kuu dhiibtaa kharashka bixinaya akoonadan iyo waxaan wax lagu shubaya dad baa lacaga ku qaadanaya dad baa samaystay dad baa iskale mathalan inay lacag ka dhigaan oo bangiga xisaabta kaaga furan ama hadda masaa-isha waa masaalada gadaal ka timide ee harneefkan geela i hayo arigan i hayo wuxuu rabaa caws iyo biyo iyo adduun ciddii lahayd kharashkaa la baxdo waaye ayib fuqahadu wax kasta waa caddaynayaan oo qofku in inagu daalacano oo fahanaan layna ka rabaa shardulmuudici midka wax wadeeca dhigaya shardigiisa iyo walwadiici midka la wadeeca dhigaya shardigiisa waa labadii nin waa labadii qof wey labadaa shardulmuudici walwadiici idlaaqu tasarufi wey tasarufkooda labadaba waa inuu sii daysan yahay baaliq caaqil mukhtaar rashiid qof qaangaara oo caaqli leh oo doortay aan la khasbin oo khasabriya waa i qabanaysaa i qaba maaha ee rashiid oo hanuunsan waa inuu yahay qofka saa hadii waxa lagu dhibto qofka loo dhiibta haddoosan shayga ku xadgudbin waxba laguma le haddii shaygii dhibaata ku timaado waaya tiradaa wataa tafriid xadgudub hadduu sameeyo qofka wax loo dhiibtay baa baa dhib ah wuxuu iska isticmaalaya wuxuu isku dhex daraya masaa'il badan oo ilaa tobanaa ka timaada xadgudubka uu samayn karo qofka wax loo dhiibtay waaye sanduuq baa alaabta lagu riday meelo kale u raray ya waxyaalahu sameeyey waxaasoo dhan waa waxyaal cajaa'ib nin iyaas iyaas la dhihi jiray oo qaadiya oo faham badan maskax badan baa jiri jiray qaadi iyaas baa la dhihi jiray nin baa usoo dacwooday ninku wuxuu ka dacwoonayaa nin ganacsadaada weyn ammaanaa u dhiibta buu yidhi ninkaa ganacsadaha al ammaanada ii sii baan idhi waa alaabtayda ii dhiib waa ogaan kara waxba kuma hayo yidhi qaadigu wuxuu ku yidhi ku noqoo mar labaad weydii tartiibna u weydii wuu ku noqday waa weydiiyey hadduu ku siiye markaa weydiisa khayr haddii kale igu soo noqo aniga qaadiga ah wuu weydiiyey waa ka waayey waa ku soo noqday wuxuu ku yidhi dhowr beri kabacdi markaa joogto misna ku noqo ayib oo alaabtii weydiiso dhowrkii beri intii lagu dhex jiro weli uusan ku noqon dhowr beri kabacdi aad sooma dhihin qaadigu nin maskax badan buu ahaayo fiiro dheer kii laga dacwoonayey buu cid u dirsaday waa u yimid qaadigii baa loo imaanaya isma oga labada nin wuxuu yidhi niyo nin macruufaa tahay magaalada laga yaqaan waxaa u shucday magaalada kuu shidan tahay kadaa kadaa baa tahay waxaa samaynaysaa annaguna xoolo badan baan haynaa oo ammaano ah agoon iyo waqafyo iyo adduun inaa mas-uul nooga noqotay hawshaan dowladda xaggeeda waan kuu dhiibana xoolaha baan danaynaynaa nin ammaano lehna waat arrintaa ma ka bixi ka dhaa meel aa xoolahan kuu dhiibana dhigtisa ma haysaa inaa noo qabataan jecelnaha wow jecelaysii ninkaas taajirka waa farxa war waa haynaa buu yidhi anagana sharafay ii tahay sharaftumuni waa i karaamayseen xoolaha keensada waa ana taxta khidmatikum anaa idinkaa idiin shaqaynayaa shaqaalihiiniba ah taajirkii isagoo faraxsan oo kala badbatay buu tegey waa ninkii laga soo dacwooday wuxuu is leeyahay xoolahan lagu dhiibay kolley faa'iidaa kaa helaysa wuxuu khayaana waa meesheeda doo doono inuu dhaco inuu rabaa dhici ka dha maalma kabacdi ninkii alaabta loo diiday baa taajirkii u tegey wuxuu ku yidhi niyo xoolihiisii sayiri waxba kuma hayo hadduu ku dhaho yiri markaa utagto waxba kuma hayo waxaad u dhahdaa xal kaloo maanta ii furan male qaadi iyaas inaa u tago oo kaa dacwooda maahe xal kaloo ii furan ma jiro dacwadeeda anigu marka qaadiga aan gaarsiinaya waa loo tegey markii hore waa diiday markaasuu yiri qaadiga aan iskula tegayna isagaa ina kala saaraya markaasaa taajirkii baqa sumcad xuma ina ku dhacdo ilaa ninkii shalay qaadigu u yeero yiri adduun baan kuu dhiibaynaa oo xoolo dhan sugaya in loo dhiibo war may may wuxuu yidhi alaana tadakartu lwadiica war haddaan gartay almaanadan kuu hayay war waa hayaa haa ma haysaa arjul macdira inaa i cidu daartaan kaa codsanayaa waxbaa iga khaldamay xisaabbaa isku kaydaa madhay kaasoo istaagay alaabtiiba u dhiibay ninkiiba u dhiibay ninkii alaabtiiba qaatay qaadigiiba u tegey arrintiiba uga warrama isma oga labada wuxuu dharan saddexda nin qaadiga xogta la wada socday labadooda isma oga maalma kabacdi ninkii taajirka ahaa intuu maxal diyaariyo midhaabakhaari adduun oo ammaanaadkii meeshii la dhigi lahaa buu qaadigu u yimi wuxuu yidhi waxay xoolaa sheegaysay waa u diyaarina meeshii lagu kaydin lahaa la kaala qaadigu wuxuu yidhi niyahu waa kaa kaaftoonnay adiga iyo dadka kula midkaaba raalli ahaw haa sorry bay dhahan adu waa waa ka xunnahay raalli ahow waa kaa ka- waa kaa kaaftoon macnaha dadka qaabkaa u shaqaysanayo dadka waxooda intay ka qabtaan hadhow inkiraya een, waa ninkii waa iska baxay isagoo qalbi jaban oo xoolihii horena laga qaadi xoolihii dambena looma dhiibin taa qiso dhacday bay ahayd ayib qiso kale waxay ahayd nin reer baadiyaa baa damcay inuu xajka aado boorsaa u ammaanaa buu hayaa lacag baa ka buuxda danaaniira gurigiisa inuu ka tagana isagoo xajka aadaya wuu ka baqa isna maqan yahay nin kaloo reer baadiyaaba inta u taga wuxuu ku yidhi niyow safar baan go'aansaday ammaanadaana waa u baqayaa aan hayey ee, inaan dhulka ku aasaan rabaa geedkaa salkiisaan ku aasayaa meel dadka ka fog waxaan doonayaa inaad aragtid oo la socotid meesha geedka salkiisa iyo meeshaan ku aasana aada og tahay haddii ilaahay amarkiisa ugu yimaado oo aan dhinto waxay gu dhacaan ammaanada soo qaad ciddii lahayd saa u siiso haddaan soo noqdana anaa kala soo baxay meel fog bay labadii nin tageen geed salkii baa la tegay ammaanadii baa lagu aasay ciid baa lagu dul shubay ninkii xajka u socday reer baadiga xajkiibuu aaday waagaa xajka muddo badan baa loo socon jiray iyo muddo dheer laiska lugeyn jiray kii ammaanada la yiri xogta la soco shaydaan baa waswaasiye wuxuu sir adduunka halkan ku aasan maaba iska qaadati wuu tegey meeshii waa qoday xoolihii buu la baxay ciiddii buu sideedii ugu celiyey waa iska dhaqaaq muddo dheer ka bacdi ninkii xajkii buu ka yimi geedkii salkiisiibuu aado waa qoda xoolihii inuu kala soo baxo waxba waa ka waay wuu soo ordo ninkii saaxiibkeeba u yimid wuxuu ku yidhi wanigo meeshii xoolihii kama hayee adi cid kaloo meesha ogeed aan adiga ahayna ma jirin binu aadan shay wax- waxba ka garan mayaan waxa- waxaan waaba inkirayba waxaan isku ogeyn waxba ma jiraan bayri na kala wadnayo isma naqaane geed baana garanayn meeshii baana garanayn wanigo is- iga wareeg arrintii waxay noqotay qaadiga haddeer qaadi iyaasu maskaxda badnaa baa laiskula yimi qaadiga laba nin nin buu fiirshay nin maskax badan buu ahaa qofka wejigiisa waxbaa laga qaataa arrinta waa la faraaseeyaa wuxuu ogaaday labada nin badawiyaan laba nin oo badow ah macnaa reer baadiye aanay yihiin labaduba koow ceeb maaha reer baadinimadu wuxuu ku yidhi ninkii xoolaha lahaa orod geedkii aad meeshii soo hubso war intaasoo meel kale qodataa laga yaaba orod geedkii salkiisa ku noqo oo iska soo hubi meesha inaa ee, waxaa laga yaabaa larubama annaka lam tacfir ila meesha xooli ku jira inaadan qodin baa laga yaaba soo yirniyo inii inani mutaakid waa hubaa meeshii lafteeda baan qoda xoolihiina ma yaalaan mar labaad tag buu yidhi waa amar saaxiibkaan anuu ila joogayaa ninkaan ka tag adiga keligaa tag ord xoolihii meesha mar labaad ka soo qod ninkii waa tegey meeshiiba aaday kii kalena qaadigiiba la joogay een, kan qaadiga agtiisa ku haray wuxuu intaa dhegaysanayaa qaadigu dadka kale dacwada loo qaadayo muranka meesha ka socda xukunka qaadigu ridayo warqadaha la qorayo een, qaadiguna intaa ninkan waa fiirinaya hadba een, ninkan uu reebay hadba waa fiirinaya marka waa arrintiisii cabaars meesha la joogay booniyo wuxuu ku yidhi maa li araa maa li araa saaxiibka qata akhrinio maxaa ku dhacay saaxiibka geedka hoostiisa aan u dirnay alaabtii inuu ka soo saaro waa naga daahaye ninka maxaa ku dhacay ninka markay dii sheeka badal lagu furo wax daawado oo mashquulo ee, xogtii oo dhan baa uu sii daynayaa moogta ilaa qaadinimadan iyo waxa majliska ka socdaba ninkan la qabsado waaba meel kale caqligiisa aad markaasu wuxuu ku yidhi ina maxalla shajarati baciidu meeshii godka ka qodnaa meel aad u fog bay ahayd meeshu intaa lagama soo noqon karo meeshu waa fogta inuu meeshii awal wuxuu yidhi maba aqaan mana jirin soo maha waaba qirta fa amsakahu lqaadi qaadigii ninkii waa qabtay khaa'im baa tahay buu yidhi ilbiriqsiya ka hor waxaa lahayd inaada geedkiina aqoon meeshana garanayn see adoo hadda bartaan fadhiya ku ogaata in meeshu fog tahay hala xira buu yidhi ilaa uu xoolihii keenayo sidii waa in looga qaado xoolihii qaadayaasha maskaxda badan iyagoo aan waxba oo qofka boolis iyo qaad- xarig iyo dhib iyo marka hore u geysan baa xogta laga soo dhex saarayaa ilaa waa waqa- cilmi lagu tababartay wey cilmigan cajaa'ib weeliska qaarkiis waa yaqaanaa qofka dembiilaha sida maarata lagu ogaado waay ammaano inaa qabatay mar bay xaaraanta qofka naftiisa og inuu khayaanayo hadduu qabto ma qaban karo mar waa karaahiyo hadduu ka boqo in naftiisa ugu sheekaysto inuu ammaanadii khayaano ma hubo laakiin mar waa bannaanta marna waa sunne qofka naftiisa ku kalsoon marna waa waajib cid kaloo aamina lama hayo isaga mooyaane ha u qabto axkaamul khamsa meesha ku dareedhay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب